magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalanjibinayaan in ka badan afartan arday oo baratay xifdinta qur-aanka kariimka culumta kombyuutarka xirfadaha farsamada gacanta fasalka sideedaad iyo kombyuutarka islamarkaana ka aflaxay dugsiga hoose iyo dhexe ee al isra munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay maamulka dugsiga bahda waxbarashada culamaa udiin waalidiin macalimiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maamulaha dugsiga hoose iyo dhexe ee al isra khaliif deeq cismaan ayaa ka warbixiyey marxaladihii ay soo mareen iyo muhiimadda waxbarashada waxbarashadane waa lafdhabarta nolosha qofkii ibni aadamka hadduusan wax baranin wax qiimo ma yeelanayo marka waxbarashada waxay leedahay bilow dhammaad ma lahan marka baahiyadaas ayaa loo aas-aasay maraaxil oo fara badan ayuu iskuulka soo maray wuxuu soo saaray ilaa iyo lix dafcadood maanta waxaan u taagannahay dufcaddii lixaad waxay isugu jiraan arday baratay qur-aanka kariimka sidoo kaleenta cilmiga caafimaadka cilmiga kombyuutarka iyo farsamada gacanta guud ahaan ardaydaas tiradooda waxa ay gaarayaan arday arday waa rag ama waa lab labaatan ardayna waa dumar ama dhidig ama gabdhasaa u taqaaniin qaar ka mida marjaraftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey waxaan si gaara ugu hambalyaynayaa ardayda maanta qalinjibinaysa qaybaheeda kala duwan haddii ahaan leed kuu dhammeeyey qur-aanka kariimka qowlkii eebe oo ah wax la barto waxa ugu khayrka badan waxaan leenahay hambalyo ayaga sidoo kale ardada fasalka sideedaad maanta qalinbadaliis ayagana waxaan leeyahay guulaa idin rajaynaa insha allah imtixaanka ilaaha idinku guulaya aad gasheen dadaalka halkaa ka sii wada waxaan u mahad celinayaa oo aan farxadda la qaybsanayaa ardada waxaa weeye xafladda qalinjibinta loo qabanayo maamulka macallimiinta iyo waalidiinta waxaanu hambaliyeynayaa madrasada israa taasoo soo saartay ardayda maysatay qeybaha kala duwan ee culumta ay ugu weyn tahay dufcaddan ayaa dufcaddii lixaad ee ka aflaxdo dugsiga hoose iyo dhexe al isra tan iyo markii la aasaasay